barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha ogos waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo daynaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a waraysi aan la yeelannay mid ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa wacyigelinta ee ku nool magaalada gaalkacyo waxaan sameeyaa sida aad sheegtay xayeysiimaha qeybaha kala duwan ee waxyaabaha aan oran karo dadweynaha oo u noqon karaa entertainmentiga ama madadaalada oo kale waxaan kaloo aan dabcan caan ku ahay sameynta codad kala duwan runtii codkan aan ku hadlay hadda ka baxsan sidoo kale waxaad maqli doontaan waayaha nololeed ee dhallinyarada ku jirta xerada qaxootiga cali sabiix ee dalka jabuuti qof wadankiisa kasoo qaxay wadanka la yimid ee xero qaxunta jooga noloshiisa hore oo ku noolaanay laakiin dad badan waxaa jira hami hamiyo kala duwan leh meel walba aad joogto qofka hamigiisa iyo maskaxdiisu isma bedesho laakiin marxaladda ku jiro unbaa isbedesha dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnay
qodobadaasi iyo sheekooyin kale oo xiiso badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida wararka caalamka
wasiirka ganacsiga ee dalka wasiir ganacsiga ee dalka turkiga ayaa sheegay in iskudaygii inqilaab ee ka dhacay dalka turkiga uu dalkaas kharash gareeyey ilaa boqol milyan oo dollar wasiirka ayaa sheegay in kharashkaasi meelaha uu ku baxay ay ka mid yihiin tallaabooyinkii tooska ahaa ee xukuumaddu qaaday iyo weliba hagaajintii dhismayaashii burburay wasiirka ayaa u sheegay wargeyska xuriyaad in ganacsatada laftoodu ay xilligan la kulantay in la hakiyo ama la joojiyo dalabaad debadda ah
dibadbaxyo xoogan ayaa ka socda magaalada gondar ee gobolka amxaarada ee dalka etoobiya kuwaasi oo ku baaqaya in isbeddel lagu sameeyo dowladda waxaanay ka cabanayaan cadaalad darra ay sheegeen inay ka jirto qaybinta khayraadka dalkaasi bara culumta siyaasadda ka dhiga oo fadhigiisu yahay dalkan maraykanka ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay waajahayso mustaqbalaan caddayn haddii aan doorashooyin xor iyo xalaala la qaban madaxa xafiiska isgaadhsiinta ee gobolka amxaarada niguso tilhama ayaa sheegay in dibadbaxyadaasi dibadbaxayaashaasi ay dalbanayaan in gobolkooda la horumariyo iyo maamul wanaag haddii dowladdu ay arrintaasi wax ka qaban weydana ay xasilooni dari dhacayso
door wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xasan cabdiraxmaan aadan waa saxafi islamarkaana waa mid ka mid a dhallinyarada sameeya wacyigelinta kala duwan xasan wuxuu hibo u leeyahay in uu cid codkiisa siyaabo kala duwan u bedeli karo taas oo ay xiiseeyaan dhallinyarada iyo bulshada uu la hadlo wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u warramay cabdiwaaxid runtii sidaa sheegtay saxafiyiinta waxaan ka mid ahay gobolka mudug haddana marka aad fiiriso waxyaabaha kala duwan aan adeegsado inta badan waxay u badan yihiin waxaan ku beesgareeyaa saxaafadda oo waliba dhanka technolojiyadda runtii hadda waayihii dambe saxafiyiintu adeegsata aada ay u yaryihiin marka runtii waxaan sameeyaa sida aad sheegtay xayeysiimaha qeybaha kala duwan ee waxyaabaha aan oran karo dadweynaha waa u noqon karaa entertainmentiga ama madadaalada oo kale waxaan kaloo aan dabcan caan ku ahay sameynta codad kala duwan runtii codkan aan ku hadlay hadda ka baxsan marka waxaan kaloo aan cabdiwaaxid ahay qoraash ee dhanka sheekooyinka oo dabcan waxaan sameeyaa sheekooyinka kuwa bulshada markaasi taagan waktiga la joogo iyo sidoo kale sheekooyinka aas dhihi karo bulshada waxgal waa u yihiin inta badan waxaa kaloo aan sameeyaa fariimaha as oran karo wacyigelin bulshada waa u yihiin oo intaan wakti geliyo aan markaa is oran karo marxalad ku habboon waad u sameyn kartaa marka tusaale ahaan waxaan mid mid markaan u dultago cabdiwaaxid haddii aan ka soo qabto oo kale markaan rabo inaan sameeyo fariimo wacyigelineed oo bulshada ay wax ku ool u ah inta badan waxaan ka fekeraa fariintaasi hortara iyay ku socotaa maxayna ku taxalluuqdaa oo dabcan dadku saameyn ceenkeebay ugu yeelan kartaa hadda runtii barnaamij aan qabto oo la yidhahay galab wanaagsan oo soo gala tobanka galabnimo dabcan inta badan waxaa saaran fariin ka hadlaysa isdhexgalka bulshada oo aan ugu talagalnay gaalkacyoo kale dadku inay isdhexgalaan oo maaragtay haddana marka fariintaas aan sameynayana shanqaro ku habboon iyo qaab ku habboon ayaan adeegsadaa
xasan waxyaabaha aad ku caanbaxday waxaa ka mid ah codkan hibada ah ee ilaahay uu ku siiyey kasokow inaad codod kale isticmaasho bal iyaga noo muuji
cabdiwaxid waa sidaa sheegtay codkan hadda aan aan ku hadlo codod kaleo ka duwan waan sameeyaa ay ka mid tahay hadda codkan oo dabcan dhalinyaradu aada u jecel yihiin oo inta badan aan kusoo qaato sheekooyinka aan curiyo waxaa ka mid ah ayaa qay afi si fiican loo dhegaystaa dabcan weliba codkaas mar walbana waxaan ku matalaa sheekooyinka jira oo hadday aan leed kuwa jaceylka oo kale ama madadaalada ah waxaa ku dhaha cabdiwaaxido ayaa qawareysigan a si fiican aan ku leeyahay loo dhegaysan doonaa rajaynaya marka codkaas iyo codod kale ayaa jira oo dabcan haddii aan ku raaciyo qeybo ka mid ah waxaa ka mid ah waxaan ku idhi idaacaddan hadda v o ayda dad badan baa ku tacan aad baa loo dhegaysta idaacaddu war ay sheegto runta ay ku salaysan tahay cabdiwaaxid marka cododkan aan sameeyo kuwo ma ahan runtii barnaamij qura lagu soo koobi karo
cododkan maadoo weynaa isku aragtay mise yaraantaadii baa la soo baxdee
cabdiwaaxid waa mahadsantaa mar kale cododkan waa dabcan waxaa igu kalifa wax kalama ahayn waxaan ahaa waxaa loo yaqaano inta badan meg stories oo sheekooyinka markaan sameynayo oo kale ayaan waxaan u baahday dad igala qayb qaato oo yacni sheekooyinkaas marka ila curiya marka dhowr mar marka dadkii oo iska maqan sheekadiina ay noqoto mid taagan ah ayaa marka waxaan jeclaystay bal aniga laftirka inaan xodod iska baaro si aan bulshada wax maaragtay aan booska u kabo marka waan ku guulaystay sheeko waxaa jirtay sheekada ugu horrey aan samey eed qasab jecel qasadkiis waa maxay waa laga heli karaa webabka ama websaydyada caalamiga inta badan ee soomaalida ee afka wax ku qoraa ee afkeena hooyo marka cabdiwaaxidow sheekadaas marka aan sameeyey oo ay ahayd sanadku markuu ahaa labada kun iyo saddex iyo tobankii dabcan oo hadda aan ku suganaa laba kun lix iyo tobankii waxay ahayd marka sheeko aad iyo aad dadku ay u jeclaayeen oo aan marka ka sameeyey idaacad maxalli ah oo markale hawada soo ku soo laabata oo la ohan jiray radio s t n muqdisho ayaan dabcan sheekada marka ka waday marka dadkii sheekada ila sameynayay qeybo ka mid ayaa waxaa dhacday inay noqot iska maqnaadaan marka dadkiina waa u baahanyeen markaas waxaan jeclaystay inaan curiyo cod aniga la mid a waqti badan habeenkaas anigoo cishoon ayaan dhowr mar waxa isku dayay inaan bal cod la imaado marka codkan saana ku keenay oo hadda aan ku sameynayo waan xasuustaa markaas waxaan ku jilayay wiil yar oo la yihahdo cidruus marka sheekada weliba qeybta aan waqtigaas ka laha waxay ahayd oo weliba subaxaas intaan imid shirkan aan ka sheegay dad badan oo sheekada inay ka maqan yihin ayiri balhaye codkan baan keenaya sheekadaan kusoo daraya xitaa waxaan xasuustaa agaasimaha markaas shabakadaas ka ahaa markuu maqna isagoo maqan wuxuu maqlay codkii idaacadda oo labada duhurnimo lagu soo qaadinaya sheekada markaasuu yidhi qofkan cusub yaha idaacadda ka shaqaalisiy marka waxaa la ninka isaga ahaa xasan baa barnaamijkan keenay oo saan u sameeyey dabcan dadku aad iga mahadceliyeen marka xasuusan kartaa qaybtii qaybta waxaa ahayd ah salma adiga ka war waxaa tahay oo fiicana tahay mideeda kale xaaji mardaadina mararka qaarkood waa is mashquulina laakiin ganacsata hadduu yahayna isaga jaabkiis una ka fakara maay dadkan uu fakara waay markaas dabcan aad bay dadku u xasuustaan wixii ka dambeeyana sheekooyin badan ayaan sameeyey oo ay ka mid ahayd kuma qadin qaylo dhaanteedii jeceel dardar la geliyey dareenkiisu waa maxay aad u fara badnaayeen sheekooyinka marka kaasi wuxuu ahaa xasan cabdiraxmaan aadan oo ah saxafi ka shaqeeya dhinaca wacyigelinta wuxuu magaalada gaalkacyo ugu warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta gobolka cali sabiix ee ku yaala dalka jabuuti waxaa ku nool qaxooti tiro badan qaar ka mida qaxoontigaasi dhallinyarada ah ee ku nool xeradaasi waxa ay rajo ka qabaan in dalal kale loo sii qaado halka qaar ka mid ihina ay tahriibeen kuwo kale oo dhallinyaradaasi ka mida ayaan jeclayn tahriibka oo saaxiibadooda kale ka wacyigeliya wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa la sheekaysatay qaar ka mida dhallinyarada qaxootiga warbixintan ayaana inooga soo diyaarisay xaliimo cabdulaahi waa gabadh dhallinyaraha oo soomaaliya oo ay ka soo qaxeen waalideentooda dalka soomaaliya waxayna ku nooshahay deegaanka holhol ee gobolka calisabiix ee ay ku yaalaan kaamamka xeryaha qaxoontiga waxaana xalimo wax ka weydiiyey nolosha qaxoontiga cimilada deegaanka ay ku nooshahay iyo sidoo kale waxyaabaha dhallinyarada qaxoontiga ee ku xariisan kaamka ay qabtaana ma ay ku hamiyaan horta inkastaynu noqon karininde noloshii awalan ku noolay laakiin alxamdulilah waan ku qanacsannah waxaa tiri noloshu sidii hore ma noqonayso waa run qof wadankiisa kasoo qaxay wadanka la yimid ee xeero qaxunta jooga noloshiisi hore ku noolaan laakiin dad badan waxaa jira hami hamiyo kala duwan leh meel walbaad joogto qofka hamigiisa iyo maskaxdiisu isma bedesho laakiin marxaladda ku jiro unbaa isbedesha bal hamigaaga waxaad leedahay qabateed ka gab dhalinyar ahaan aan horta hamigayga ugu weyn imika waxa weeyaan inaan waxbarashadeeda iska sii wato horta qaxooti waxba faa'iido ma lede kolley waxba laguma noolaan kara laakiin haddad nolosha sii raaraacin waad iska noogaan kala iska noolaan karaysaa deegaanka ku nooshay koronto ma ma- ma- ma isticmaashaan may koronto ma jirto laakiin waxaa jira soolero sida trigo keliyaata oo loo isticmaalo iyo imika waxaa jira galaasero la soo dhigdhigta iyo mooteer baa la isticmaalaa mooteerada galaaseerka lagu kiciyo marka kuleelku dadka markay biyo cabaan u baahdaan xaggee wax qabu ka helaan adu waxaa jira dee cagadaha marya la iskaga waxaystaa kadib waa lagu qabowsaa oo la iska cabaa qabow baraf mamaa laakiin qabow caadiyo kuleelka dhaama guryaha markay noqotoo kale in qofku qabo u baahdo maxay sameeyaan waxay sameeyaan tiirar waaweyn bay ka soo guraan buuraha kadib afar tiir baa la isgarab taagaa waxaa lagu dul guraa wax salee la idhaahdo iyo ortawaad saaba qabow oo layska rushaysta dee adigo iska qabow adug dhulku wuu iska kulul yahay inkastoo ay jabuuti dhaanto dee oy xoogaa iska yar qabowda xagga habeenkii dharaartii waa kuleyl laakiin habeenkii waa caadi wax kuleyla ma jiro dhinaca kale xalimo ayaa ay sheegtay inuusan weli ku dhicin jacaylka dhallinyaro badan u haya dhinaca qurbaha kuwaasoo naftooda dhibaato badan usoo gaarsiiya waxayna xaliimo aaminsan tahay haddii aad nabad ku haysato meesha aad ku nooshahay inay wanaagsan tahay inaad kala soo baxdo noloshaada inteeda kale anu horta run ahaantii haddii aan eego waddan maxay ahayn saddexaad ma xiisaynayo waayo waxaan ka jeclahay dalkayga hooyo anoo wax ku barta iska jooga halkaas maxay ahayn iska fadhiya afrika waa dalkayga hooyo hundaadu afrikayga oo dhan waa dalkayga hooyo afrika inaan dhaafo ma doonin dad waxaa jira tahriibo afrika noocoo ka cararo bal ka hor dadka dadkaas anugu runti ahaantii waa la yaabanahay waayo dalkooda hooyo hadday biyaha keliya tabaa dadku cabaysa inaad iska fadhidaa kuu fiican wuxuu adduun dagaal ku eryenin afrikaba haddii meel waxaa jira dagaal lahayn inay halkaas iska fadhiyaan imika jabuuti oo kale dad dhalinyaro tahriibtay baa jira oo aan garanayo way qaldan yihiin de waayo dagaalma wada imika waxay cunaan oo ay haystaan marka dalkaaga hooyo dad caafimaad iyo maxay ahaydeenay aad ku haysatid een, nolol waxaad cuntid iyo waxaad cabtid inaad iska fadhida ay la qomananin Een, dhalinyarada joogta kaamka een, waa kaam waa xero bal warbixiniga si maxay isku mashquuliyaan maxay qabtaan maxay sameeyaan ilaa xerada lagama baxayo maanta dhan maxaa ka socda gudaha kaamka adigu gudaha kaamka haddaad eegtid wax kale kama socdo waa waxa ka socda goormeen dhoofayaa goormeen tahriibaya adu dibad unbaa lagu wada haminayaaba wax kaloo lagu haminayo ma jirto shaqo la qabanayo ma jirto inta wax baranaysa ee yaryar maa inta kale de waxay ku haminaysaa inay dal kale oo saddexaad taga waayo waxaa jira dad asxaabooga imka facebook whatsapp waxbaa la isticmaalaa waxay isle wax facebooka ka arkayaan qofkii daraad ay wada joogeenoo nolol qurux badan ku nool adna maad socotidaaba isleeyihin iminka waxaa jira dad aan garanayaado inan baa tahriibay inankiis maxay hadeenay magafa muuna qabanin inan kaloo waxaa jira isaguna walaalkii ahaa halkan ka socdo magafi baa dhab siiyey ku jiraa weli ilaa hadda ku jiraa ada walaalkiisi maxay dareemayaan dee lacag unbay ururinayaan magafu lacag badan buu qaataa marka hore bilaashuu kugu qaadaya laakiin marka dambe uu kaa dhalinaya dee qasab buu kaaga qaadaya haddii waxaa jira iminka daily activity wax la yidhaahdo waxaa lagu leeyahay magafu wuxuu kugu dhajinayaa maalin bir buu kugu dhajinayaa maalin maalinba ada waxbuu kugu sameynaya de si raarkiinaad horay uga tiraade wax saa baa laygu sameeyey been sheeg baa laga odhanaya mindi baa laygu hayaa ana horta markii kow waan xiiseyn jiray laakiin iminka wadankii af isagaaba afrika ka daranba tahriib baa lagu wada galay markaa faa'iido male de soomaali waa la iska nacayaa da kale dadkaasi way iska ogaadeen inay soomaalida iyo dadkan ay wax dagaala wada inay dhaqaala doon yihiin markaa markaa meesha maxaa ka qaban anoo dalkayga afrika iska joogaya dhanto daana ahaante dhalinyarada qaxoontiga ee ku jirta gudaha kaamamka ayaa waxay samaysteen kooxa dhinaca fanka ah kuwaas oo ay isku madadaaliyaan ha xalfado marka la qabanayo oo kale hay-adaha loo qabanayo waxaa jirtay urur waxaa jira iftil la yidhaahdo oo xerada qaxootiga ka aasaasan waxaa maxay ahaydeenay adu labiyo soddon qofku ka koobnaa toddoba hablood iyo inta kale rag bay ahaayeen waxaa jira waxaan sameynaa riwaayado heeso xitaa heesooyin badan baan sameynaa mar waxaa jirtay een, maalinta qaxootiga adduunka aan sameynay biyaanooba soo karaysanay heese caadiyaan sameynay saabaan kusoo dhaweynay wasiirkii waxaad marka xitaa arday yar waxaa jira een, la yidhaahdo jaldred club kuwaasina way sameeyaan sagal siciid faarax v o w jabuuti aad bay umahadsan tahay sagal oo warbixintaasi ku eegeysay xaaladda nololeed ee qaxootiga ku nool xero ku taalla gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti haatanna dhinacii heesaha haddaan eegno waa hees ay si wada jir ugu luuqeeyaan axmed zaki iyo nasteexo indho heesaas oo la yidhaahdo baraare
buraalaydi sheekhiyo bixin duulaayo xeer oo beri samaado xooluhu barqanaya oo beri samaado xooluhu barqanaya sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure oo sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure kugu badhaanay daa'imada barwaaqaystay aragtida uda wiilashayda ku buseela egmada kugu badhaanay daa'imada barwaaqaystay aragtida uda wiilashayda ku buseela egmada wagaa baryaaye sagal baal guduutiyo wagaa baryaaye sagal baal guduutiyo falladhaha la beegsaday barhtamaha dawra كسدي برتمها ضرورة
salaam waxa codadka axmed saki iyo weliba nasteexa indho iyo heestaasi kugu baraaray intaa haddii aynu ku soo dhaafno dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa jamaal axmed cusmaan ayaa inoo diyaariyey
haddii aynu ku horreyno naadiga kubadda cagta manchester city ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahan leroy sane oo naadiga kubadda cagta shalk ofo ee waddanka jarmalka u ciyaara leroy sane ayaa waxa uu ku dhow yahay in uu u wareego naadiga city ee horyaalka dalka ingiriiska iyadoo laba toddobaad uun ay ka harsan tahay marka horyaalkaasi uu bilaamayo waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankaasi ay na- labada naadi ku heshiiyeen in ay ka kala qaataan adduun lacageed oo gaaraya soddon iyo toddoba milyan oo lacagta waddanka ingiriiska laga isticmaalo tababaraha naadiga kubadda cagta ee manchester city beb gardiola ayaa xaqiijiyey inay doonayaan ciyaaryahankaasi daadiyaar ee labaatan jirka oo waddanka jarmalka ka caawiyey inay gaaraan samafinalihii koobkii euro ee bishii hore lagu soo gebagabeeyey waddankaasi faransiiska isagoo kulankiisi ugu horreeyay waddanka jarmalkana u saftay bishii november ee sanadkii hore ciyaaryahankan ayaa ah mid qadka dhexe ka ciyaaraya waxaana gardiola uu u arkaa inuu ka mid yahay ciyaaryahanada mustaqbalka ku lahaan kara naadiga siri ee qadka dhexe naadigaasi u xajin karaa xilliyada soo aadan ciyaaryahan alex song oo waddanka cameron u dhashay islamar ahaantaasina naadiga barcelona u ciyaari jiray ayaa hadda ku biray naadiga ruben kazan kadib markii ruben kazan ay u argtay ciyaaryahankaasi qadka dhexe mid xoojin kara ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee ruben kazan ciyaartoygii hore ee naadiga barcelona ayaa wuxuu hadda ugu wareegay naadiga ruben kazan wareegitaan xora iyadoo islamar ahaantan jirka waddanka cameron u dhashay la rajaynaya inuu ruben kazan uu ugu biiro qaaba amaah ahaan hase yeeshee naadiga barcelona ayaa nasakday heshiiska ciyaaryahankaasi kula jooga naadigaasi taa beddelkeedana waxay u sababtay in ciyaaryahankaasi si toosa uu ugu biiro naadiga ruben kazan ciyaaryahan song ayaa ka tagay naadiga arsenal kadib markii shan sano oo heshiisa uu la gaaray naadiga barcelona sanadkii waxaana keliya uu ciyaaray naadigaasi shan iyo lixdan kulan isagoo hal goolna u dhaliyay naadiga barcelona ciyaaryahan bastin shwastaga oo dhowaantan loo sheegay inuu naadiga kubadda cagta manchester naadiyo kale ka raadsado ayaa waxaa la sheegayaa in ciyaartooyda da-da yar ee naadiga kubadda cagta manchester united uu tababarka la qaato kadib markii loo sheegay inuusan ka mid ahayn ciyaaryahanada mustaqbalka ku leh naadiga kubadda cagta manchester united ee xilli ciyaareedka soo socda ciyaartoygii hore ee qadka dhexe naadiga barcelona javier hernandes ayaa waxa uu doonida lagsa- lagu dalxiisto ee lepelopina la yidhaahdo waxa uu ugu yaboohay koox doonaysa in ay iyadu ku badbaadiso dadka muhaajiriinta ee xeebaha mediterraneanka ka soo gudbaya doonida lagu dalxiiso ayaa waxaa la sheegayaa in uu ugu yaboohay urur si ay ugu shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa qaxootiga xeebaha badda mediterraneanka soo mara kuwaas oo doonaya inay yurub gaaraan qaarkoodna dhibaatooyin dhimasho ay ka mid tahay kala kulma inta ay safarku kusoo jiraan naadiga kubadda cagta napoli ee waddanka talyaaniga oo dhowaantan iska dirtay ciyaaryahan gonzalo iguain raadinaysana beddelkiisa ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahan arkadius milik oo naadiga kubadda cagta ee ayax amsterdam u ciyaarayay iyadoo islamar ahaantaasina madaxweynaha nadiga napoli orielo de laurentis uu bartiisa twitterka isniinta ku soo qoray in ciyaaryahankaasi ee waddanka poland u dhashay ay soo dhoweeyeen kana mid noqon doona ciyaaryahanada ay xil ciyaareedka soo socda ku duuli doonto naadiga kubadda cagta ee ss napoli ciyaaryahankaasi waddanka poland u dhashay ee ko iyo labaatan gool u dhaliyey ayax isagoo islamar ahaantaasina toddoba gool ka caawiya naadiga ayax inay dhaliyaan xil ciyaareedka laga soo gudbay waxaana euro sidoo kale waddankiisa poland uu ahaa mid u matalayay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halka ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararka ugu dambeeya ee dhinaca ciyaaraha dhegaystayaal haddii aad wararkaas iyo warbixinahaasi ku seegaan waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly com haddii aad fikrad haysatid inaad barnaamijka ka qayb geshid waxaad kula soo xidhiiri kartaa emailka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa hees ay ku luuqayso falis cabdi oo lagu magacaabay daaya
Thank you.
codkaasi fanaanada falas cabdi maxamuud ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cidlo nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo